بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lishaykh اliسlaam ibnu teymiya raximah اllah mabaaxiftii asxaabta ku saabsanayd ayaan joognay qaala اlmuؤalifu raximah اllah wman nadara fii siirati اlqowmi bicilmi wabasiira wmaa mana allahu calayhim min alfadaa'ili calima yaqiina anahum khayru اlkhalqi bacda alanbiyaa laa kaana walaa yakunu midlahum وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي khayر الأمم وأكرمها calى الlahi عزa وجل وman nadara qofkii fiiriyo fii siiraةi الqowmi qoomka siiradooda iyo taariikhdoodii hore bicilmin ku eego oo ku fiiriyo cilmi iyo wabasiiraةin aragti dheer iyo wamaa wixii mana اllaahu alla uu manaystay calayhim iyaga korkooda eego min alfadaa'ili oo fadaa'il ah calima wuxuu garanayaa uu ogaanayaa yaqiinan yaqiin ahaan uu u ogaanayaa annahum iyagu khayru اlkhalqi khalqiga kuwa ugu khayrka badan inay yihiin bacda alambiyaa'i ambiyada kadib ambiyada ilaahay kadib inay khalqiga ugu khayr badan yihiin iyaga ay ogaanayaan laa kaana hore uma jirin walaa yakuunu mana ahaanayo midlahum iyagoo kale laa kaana shay ma ahaanin ama dad qolo ma ay qof ma uusan ahaanin walaa yakuunu mana ahaanayo midlahum iyagoo kale wa annahum waxau kaloo ogaanayaa iyagu assafwatu inay yihiin xulkii dadkii ilaahay xushay min quruuni haadihi اlummati ummaddan tan ah quruunteedii laga xushay allatii taas oo hiya iyaduba khayru اlumam ummaddaasoo ummadaha ugu khayrka badan wa akramuhaa ugu karaamo badan cala اllahi alla korkiisa caza wajalla ayb markaa saxaabadii buu ka soo sheekaynaya mabxadkii ku saabsanaa qof allaala qofkii wuxuu leeyahay cilmi iyo basiiro ku eego iyaga iyo wixii alla uu ku manaystay ee fadaa'il ah wuxuu garanayaa si yaqiin ahaana uu u garanayaa inay khalqiga ugu khayr badan yihiin bacda alambiyaa laakiinse raafidadu iyo shiicadu iyagu cilmi wax kuma aynan eegin iyo khawaarijta iyo nawaasibta maxaa yeele saxaabada way dacniyeenoo way dureen raafidadaba ha ugu sii darnaadeen walidaalika ama shiicada dadka hadda dadka isaga yaqaanaan laakiin raafido weeyaan qolooyinkaas ayagaa marka raafidada ah waxaad garanaysaa yacnii alimaam ibnuاlqayim iyo shaykhulislaam ibnu taymiye iyo dhammaantood waxay dhahaan ayaga iyo waxaa la tartansiiyey yahuudda iyo nasaarada yahuuddi iyo nasaaradii markii la gaaray oo la gaarsiiyey yaa ilaa khisaal iyo qaybo fara badan isku mid ay ka noqdeen markii la soo gaaray laakiin yaa ugu khayr badan yacnii dadka diintiinna man khayru ahli millatikum yahuud waxay tidhi dadkii muuse raacay nasaarana waxay tidhi xawaariyu ciisaa ciise xawaaridiisii dadkii xawaariyiinta ahaa raafidadaa la su'aalay man sharu ahli millatikum dadka diintiinna yaa ugu shar badan baa la yidhi markaasay dhaheen asxaabu muxamed nebi moxamed asxaabtiisa khasladaas marka waxaa uga adkaaday oo uga roonaaday nasaarada nasaarada iyo yahuudda ayaa qaybtaas uga fiicnaaday cala alaqal ayaga dadka nebigo nebiyadoodii dadkii ka agdhowaayey ee u kaalmeeyey waxay u qirsan yihiin inay fiican yihiin laakiin raafidadii labadii wasiiree rasuulka ee labadiisii garab ahaayo abubakar iyo cumar ayay dadka ugu necab yihiin yaa dadka ugu necabtihiin marka la yidhaahdo abubakar iyo cumar bay leeyihiin walidaalika waxay yidhaahdaan ilaahay waa habaaraan khudbo kasto oo waxay u yaqaanaan sanamaa qurayshin wa jibtaahumaa sanab labadii sanab ee quraysh iyo jibti iyo dawaaqiiday u yaqaaneen abubakar iyo cumar radia allaahu canhumaa marka waxyaabahaas oo dhan dad cilmi wax ku fiirinaya ma aha sababtoo ah wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah isagoo shacabi iyo rag badan ka soo naqlinaayo dhinacii cilmigana wuxuu yidhi nimankan iyaga ah yacnii waxay ka yihiin naqlina ma haayaan oo dhinaca naqliga iyo ruwaadda eber waa shiicada wax ka liita ma laha oo waxaad arkaysaa sida qaalibka inay leeyihiin mar walbo jacfaru saadiq can aabaa'ihi asaaniiddooda dhan waxaa weeyaan fulaan can jacfari saadiq can aabaa'ihi wax allaala wixii ay rabaan ee baaطila inay socodsiiyaan jacfari saadiq can aabaa'i isagan baa lagu kabaya dhinacaas naqli horta baaba ay ka yihiin dhinacii kale iyadu ahayd yacnii dhinaca kale caqliga ahna caqliyaadku eberay ka yihiin maxaa yeele caqliyaadku waxay ka qaateen muctasilada iyoma naxoon bay ka qaateen walidaalika marka nimankan cilmi wax kuma eegaan maadaama aanay cilmi wax ku eegin waxaa ka soo baxaysa marka inay asxaabu rasuulillahi ugu nacaanba dadka dhanba oo dadka ay ugu nacayb bataan asxaabu rasuulilah marka laakiin ninka cilmi wax ku eegaya wuxuu garanayaa dadkan inay yihiin dadkii ugu khayrka badnaa ummaddan bada bacda alambiyaa ambiyada ka galaan ayb dad kalena iyagu waxaa weyan de saxaabadii qadarkoodii dad badanoon cilmi lahayn saxaabadii qadarkoodii ma yaqaanaan markaasaad arkaysaa haddii la weydiiye yaa fadli badan saxaabada iyo sheekh cabdulqaadir waxaa dhici karta inuu sheekh cabdulqaadirba aaminsan yahay inuu fadli badan yahay maxaa yeele dadkii maba yaqaanaanba laa sheekh cabdulqaadirna ma yaqaanaan walaa saxaabatu rasuulillahina ma yaqaanaan abubakar ma yaqaanaan cumar ma yaqaanaan walaa yacnii walaa yacnii dadka saalixiinta sheekh cabdulqaadir ka mid yaha ma yaqaanaan walidaalika dikrigooda iyo hadalkooda iyo yacnii soo jeedkooda iyo wuxuu ku batay yacnii abubakar qaarkood markii lala hadlana waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan aniga abubakar wax diina ima soo gaarsiinin shiikh shiikhaasaa diinka isoo gaarsiiyey maxaa iga gala abubakar macala marka abubakar haddaanu ahaa lahayn oo ilaahay uunan abubakar ahaysii lahayn nebiga markuu dhintay xuruubtii oo riddada la galay iyo sow diinta u nashriyey iyo dadkii yacnii diinka ka laabtay markuu nebiga dhintay iyo xaqa soo u bayaaniyey iyo haddaanay saxaabadu jiri lahayn diin baana soo gaari lahayn annaga marka qofka hadda u aqoon leeyahay da saxaabada qadarkooda u garanaya maaa haddii uunan aqoon lahaynna ruuxa jaahilka waxaa la yidhaahdaa laa yacrifu qadra nafsihi walaa qadra hayrihi imaam imaamu dahabiya saas yidhaahda rag baa wuxuu yidhi imaam axmed ay hoos u dhigayaan oo waxay leeyihiin yacnii imaam axmed waa muxadid laakiin fiqiga waa laga badiyaa fiqiga saa uma yaqaan markaasuu wuxuu yidhi qofka jaahilka ah imaam axmed derajada fiqiga uu ka gaaray waa derajatu fulaan xifdiga derajada hebl hebel yacnii riwaayada derajada hebel sida u soo wada baa marka waxa uu yidhi markii dambe laakina aljaahila laa yacrifu qadra nafsihi fakayfa yacrifu qadra hayrihi jaahilku asaga isma yaqaano qadarkiisa seebou qof kale u aqoonayaa marka laa kaana ma ahaanayo walaa yakuunu mana ahaanayo yanii shaksi oo milahum iyagoo kale ma ahaanayo wa annahum iyago safatu xulkii weeyaan min quruuni hadihi اlummati ummaddan quruunteedii o dhan laga xushay allatii ummaddaas oo hiya iyaguba khayruulumami umamka ugu khayrka badnayd oo akramuha ugu karaamada badnayd cala allahi casa wajalla alla korkiisa wa min usuuli ahli sunnati usuusha ahlu sunnaha waxaa ka mid ah adtasdiiqu rumayn bikaraamaati alowliyaa'i owliyada karaamaadkooda in la rumeeyo usuusha ahlu sunnada waxaa ka mid a owliyada karaamooyinka ay leeyihiin in la rumeeyo karaamada culimmadu waxay yidhaahdaan marka waxaa weeyaan khawaariqu alcaadaad ayay ka mid tahay waxyaabaha khawaariqulcaadaadka ee caadaadka khilaafsan oo yacnii sida koonka loo laga bartay sida loo bartay waxyaabaha ka duwan ee khilaafsan ayaa waxaa la yidhahdaa khawaariq khawaariqdu marka waxay u qaybsantaa ilaa dhowr qaybood waxaa ka mida mid waxaa la yidhahdaa mucjizo mucjizadu waa wax caadada ka baxsan mucjizadu marka taxaddi ayaa la socda mucjizada nebi ayaa la siinayaa nebiga marka la siiyo taxadina waa la socdaayo carar midaanoo kale la imaam buu leeyahay haddaad run sheegaysaa marka mucjizada taxadi baa la socda ambiyada ilaahay baana la siiyaa waxaa ka mid a khawaariqdu karaamada karaamada ilaahay dadka mu'miniinta ee owliyada alla abuu siiyaa wax caadadii khilaafsan oo caadadii ka baxsan baa ilaahay ka daahirinaya karaamaa la yidhaha iyaduna waa khaari waa waa khaariqaw midda saddexaad waxaa la yidhaahdaa istidraaj istidraajku waxaa weeyaan wax yacnii qofka in lagu sii fogeeyo baatilka sabaansab asagoo diintii ku liito oo qof xun oo gaal ah ama faasiq ah ama saaxir ah ayaa ilaahay wuxuu ka muujinaa calaa yadayhi wax dadku ayna u baranin dad badanna waa ku fidnoomayaan isagii laftirkiisiina baatilkii yatamaadaa cala albaail baatilku ku madax adeegaya istidraaj ayaa laydhaha marka waa waxa dajaal ka soo daahirayo oo kale waa waxa dajaal aakhiri zamanka marka la gaaro dajaal sidaad ogsoon tihiin waxaa ka soo daahiraysa waxyaabo aan caadada ka ka baxsan oay ka mid tahay yacnii samada inuu amar siiyo roob ay keento dhulka inuu amar siiyo uu soo saaro kaydkiisii wahaakada qof buu dilayaa qum buu dhahayaa soo kacayaa qofkii maca daalika dajaal cid ka gaalnimo badanna ma les aad ogsoontihiin intaanna nebigaa noo sheega calayhi salaatu wassalaam nooca afaraad waxaa la yidhaahdaa irhaas irhaasaad irhaasaadku waxaa weeyaan waxa nebiyada ayuu ka soo daahiraa laakiin waa qabla albicta nebiga inta aan la soo bixinin qabla albicta yani afartan sano intuunan gaarin ka hor uu yar yahay oo ilmaha yacni uu yar yahay waxa ka soo daahiro qabla albicta waxa ka soo daahiro irhaasaad ayaa la yidhaahda afartaasay marka u qaybsantaha marka khaariqul shaygan waa khaariqa caadadii waa khilaafsan yahi waa ka baxsan yahay macnaheedu ma ahan ilaahay raalliguu ka yahay waxyaabo badanoo caadada ka baxsan baa jira allana uusan raalli ka ahayn istidraajkoo kale yani qofkan marka baatilka lagu sabaansabaayoo kale yani shay kastoo khaariqa ah xaq ma aha iyaduna waa inaad marka kala saarato wixii nebi ka soo daahiro mucjizo waa wixii weli ilaahay ka soo daahiro waa karaamo wixii ka soo daahira nin faajira istidraaj baa marka dadku waxay isku qaldaan istidraajka iyo karaamada ay isku qaldaan maxaa see lagu kala ogaanaya waxaa lagu kala ogaanayaa waxay tahay ruuxa ay ka soo daahirtay waxaan ayaa la fiirinayaa oo la qiimaynaya ruuxa ay ka soo daahirtay ayaa la fiirinaya ruuxan ay ka soo daahirtay hadduu yahay nin taqiyo ilaahay ka cabsado dadku ay taqwo iyo diin iyo khayr ku yaqaanaan xaaraantuu iska dhowraa wuxuu iska ilaaliyaa yacni waxyaabaha fuxshigae dunuubta ayuu iska ilaaliyaa waa nin towbada istikfaarta ku dadaalo adkaarta ku dadaalo ku dadaalo maxay ahayd yacnii ku dadaalo waajibaadkii sunankii la imaanayo sida xadiidkii nebigaba uu tilmaamay man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi faraaishiibuu gudanayaa sunnooyinkiibuu ku darayaa xaaraantii waa ka fogaanaya ninka noocaasa hadday ka soo daahirto wax caadada ka baxsan karaamo inay taanu ictiqaadinayna waana midda uu sheekhu tilmaamayo nin faajir ah oo aan yacnii salaad tukanin oo yacnii aan waajibaadka aan gudanaynin oo xaaraanta aan ka fogaanaynin oo haweenka la khalwaynayo oo gooni yacnii kula khalwaynayo haweenka salaamayo oo dharbaaxayo haweenka dhabarkii ka dharbaaxayo oo afar iyo labaatanka saac xaala shaydaaniya ku jiro maxaa la dhahayaa tiisa asaga karaamo mayaa lagu tilmaamaya istidraaj waaba saaxir maalan afartan sano iyo ka sii badanba weliga intaad nooleydba jamaaco kuma arkin nebigu muxuu leeyahay ibnu mascuud muxuu leeyahay xadiidkii muslim oo warinaya yacnii jamaacada oo laga takhallufaa waa min calaamaati الnifaaq oo waxa uu leeyahay ma yani waqtigeena annaga maa kaana yatakhalafuhaa jamaacada ma ka hari jirin ilaa munaafiqun macluumu nifaaq nin munaafiqoo nifaaqiisa la yaqaano say ku dhacdee nin marka arbaciin sana deris aada la tahay weligiis masaajid aada ku arkin haddana yacni waxyaabaha marka waxyaabaha qariibkaa markay ka daahiraan dadku ay karaamo ugu malaynayaan say ugu malaynayaan karaamada karaamo ma ahan taasoo kale imaamu shaaficina macnahaasoo kale uu tilmaamay sida bayhaqi manaaqib manaaqib shaafici uu ku tilmaamaayo oo yacni wuxuu tilmaamay leyt ibnu sacad ayaa waxaa la yidhi baa waxuu dhahayaa waxaa u dhahayaa baa la yidhi ninka hadday yani khaariqu caado ay ka soo daahirto ee ahlu ahwaa uu yahay oo ahlu bidco ahlu macsi uu yahay maa qabiltu minhu anu kama aqbaleen buu yidhi low ra'aytuhu haddaan xataa arka buu yidhi yamshii cala almaa asagoo biyaha ku kor socdo ninkiiba badda ku soconayo haddaan arko ahlu ahwaana uu yahay kama yeeleen imaamu shaafici baa wuxuu yidhi ama ina saaxibakum qad qasar saaxiibkii leyt waa ka gaa waa gaabiyey buu meel dhow buu ka soo qabtay haddaan aniga yacni aan arki lahaa low ra'aytuhu haddaan arki lahaa buu yidhi fi lhawaa ama yatiiru fi lhawaa soo hawada yacni ku jira haddaan arko maa qabiltu minhu ana kama aqbaleen buu yidhi karaama ahaan ugama aqbaleen yani oo maxaan muxuu noqon lahaa istidraaj buu noqon lahaa karaamo ma ahaateena istidraaj buu noqon lahaa walidalika shaykhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhi alfurqaan bayna wliyaaءi الraxmaan wa wliyaaءi الshayطaan wuxuu ku kala saaray labadan xaaladood xaalana waa xaal shayطaaniya xaalana waxaa la yidhaahdaa xaalat raxmaaniya marka dadka jaahiliinta xaalada raxmaaniyada iyo xaalada shayطaaniyada ayay isku dhex dardaraan xaalada raxmaaniyada iyo midda shayطaaniyada ayaynan kala garanaynin markaasaa ninkiio taariku salaaday waxay dhahayaan waa saaxibu karaamow midda kale inaan ogaano nalaga rabaa waxay tahay karaamada iyada maxaa loo keenaa ilaahay karaamada muxuu u jid muxuu u siiyaa qofka mu'minka ah mucjisada iyo karaamada labadoodaba waxaa loo siiyaa laba shay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa imaa bilxujati ow bilxaajati karaamada labadaasay ku timaadaan imaa bilxujati oo yacnii dadka muslimiinta xujadooda ayaa lagu adkeeyaa oo yacnii ninka muslimkaa markay ilaahay uu dadka ugu yeeraayo oo dar alla ou dacwadii u gaarsiinayo ummadda haddana haddii karaamo laga arko ruuxa waxay ku bixinaysaa in ilaahay agtiisa laga ayidayo ninkan markaasaa darteed waxaa dhacayso inay markaa xujo ay noqoto inay xujo noqoto xaaladda kale marka iyadu waxay tahay ayb xaaladda kale iyadu marka waxay noqonaysaa imaa bilxujati aw bilxaajati ama xaajo baahi muslimiintiibaa u dhibaatoon karaamadan ilaahay nin mu'minoo ku karaamaynayo karaamo siinaya maalan iyadoo dadku iska abaaraysteen oo dhibaato ay ku qabaan oo kale nin mu'mina ilaahay ku karaamaynaya intuu gacmihiisa kor u taago ummaddii ilaahay roob ku siinaya mucjizaadkii nebigana labadaa un bay ahaayeen imaa xaajo muslimiinta hayso oo inay saadka uu ka dhammaaday biyuhu ka dhammaadeen cadowgiioo kale uu hareereeyey markaa mucjiza ilaahay siinaya nebigiisa ama waa bilxujati oo nebigiisa xujo uu ku adkaynayo uga dhigaya mucjizada marka imaa bilxujati ow bilxaajati weeyaan karaamada marka waxaa ka dhalanaysa ninkii karaamo ay ka daahirto iyo ninka aynan karaamada ka daahirin labadooda yaa khayr badan khayr badnaanta iyo fadli badnaanta kuma xirno waxaa dhici karta ninkan oo khayr badan inaynan karaamo ka soo daahirin mid laga khayr badan yahayna inay karaamadii ka soo daahirto abubakar iyo cumar marka laysku fiiriyo karaamooyinkii soo muuqday cumar ay ku badnayd maca daalika abubakar baana fadli badan sida la ogyahay bal culammadii hore ee salafka ah markay karaamo ka soo daahirto waa cabso jireen waxayna isdhihi jireen ajrigiinnii oo adduunyada laidinkugu soo dedejiyey ajarkiinnii oo adduunyada la idinku abaalmarinaayo waaye sidaa darteed aakhira amaad ajarkiinna u yaraadaa ninka aan karaamada la siinin bay u arkaayeen in ajrigiisa loo kaydiyey ee kuwa karaamo ku faana ma aysan ahayn sida dadka qaar hadda ay yacnii karaa wax aan karaamo ahaynee xaala shaydaaniya dadka ugu faanaan aniga kan baan yeeli karaa waxaan ka samayn karaa dabkan ka dhex bixi karaa iyo waxaasuu sheegaya waana xaalatun shaydaaniya shaekhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa niman axmediye la dhihi jiray ama badaa'ixiye ama rifaaciye oo jiri jiray xilligiisii ayaa waxay dhihi jireen annaga waa ka dusnaa dabka iyo waxba nagama dhibaayo dab ha la soo shido karaamadeenaan muujinayna waa dhexgelayna waa ka dhexbaxayna markaasaa la yidhi marka taas marka haddii la arka ka warran waxay yidhaahdeen haddii sidaa nalagu arko hadde sharciga inaga markaa nalaga kor yeelo marka salaad tukada iyo acmaal baa idin saaran iyo in nala yidhaahdo ma annaga waa ka baramoosnay dheh wakaas shaekhulislaam baa marka dood ugu yimid oo waxa uu yidhi soo diyaargaroobuu yidhi dabka waa wadagelaynaa marka waa soo diyaargaroobeen markay soo diyaargaroobeen buu yidhi haye hala qubaysto yidhi marka biyo kulul iyo cusbo aan ku qubaysanno bacda daalikaan dhexgelaynaa dabkaan markaasay yidhaahdeen maya xoogaag dib bay u laabteen maya waxau yidhi waxyaabaad intaad ismarmarisaan oo dabka xoogaa uunan aad uunan dabka wax uga dhibaynin ayaa intaad ismarmarisaan ayaa dabka ka dhex baxaan wailaa haddii kale waxaan isdhaqa anagoo isdhaqayaa dabkaan gelinaya aan dhexgelayna ilaa markii dambe wuxuu yidhi fartaas keliya aan gashanno idinkana gashtaana hal far aan gashto waa diideen boqorkii marka wuxuu yidhi nimankii marka waxaa la arkay baanbaanta ay dadka ku haysteen seen yeelnaa markaasuu yidhi waxaad yeeshaa shareecada dadkan kuu hogaamay hadday diidaan shareecadana qoorka ka wada jar wiil waa zanaadiqo gaalo aho kufaar aho wiil shareecada ilaahay annaga nalguma naguma dareeraysa hadday dhahaan marka siyaabahaas xataa sheekhu waa ula dooday nimanka noocaas oo kale ah marka karaamaadkii baa la diidaa iyo wax jira marka ma aha waa kan shaekhulislaam usuusha ahlu sunnada karaamaadkii waa la ogol yahay laakiin war karaamada aan kala saarno maxaa karaamo ah maxaan karaamo ahayn daa'iman dadka ahlu quluwiga ah ma jecla in wax la kala tafsiiliyo wax la kala saaro hadduu tafsiil iyo kaa maqla waxaa dhici karta inuu ku yidhaahdo maba ogolaba waxaas oo dhan karaamada waa la diidan yahay kaas waa la diidan yahay kaasaa la diidan yahay wamin usuuli ahli sunnati waxaa ka mid ah tasdiiqu rumayn bikaraamaati lowliyaa in la rumeeyo wamaa yejri iyo waxa soconaayo wamaa yejri illaahu ilaahay wuxuu ku dureerinaayo calaa aydiihim gacmahooda oo min khawaariqi alcaadaati khawaariqulcaadaadka ah fii anwaaci alculuumi culuumta anwaacdeeda dhexdeeda ah fii anwaaci alculuumi marka waxay tahay karaamadii mararka qaar culuumtay dhexgelaysaa oo ninka ilaahay subxaanahu watacaala inuu culuum fara badan oo dadka qaar laga yaabo inay muddo ku qaadato ama fahamkeedu ku adkaado inuu ilaahay isaga u fuudeeyo cilmiga culimmadu markay ka hadlayan waxay yidhaahdaan qaarna waa muktasab oo waa la fahmaa ruuxa waxaa kaloo u sii baahan yahay maadaama cilmigu nuur ilaahay uu yahay nuurka ilaahayna de maxal oo cisyaan ku sugan oo caasi ah ee ahla uma ah marka qofku haddii uu xagga alle u dhowaado daacada ku dadaalo waajibaadka ilaaliyo xaaraanta iska ilaaliyo ilaahay waxaa dhici karta culuum badan inuu fahamsiiyo walmukaashafaati iyo mukaashafaadka waxyaabaha la faydayo marka mukaashafaadkai kashfiga waxaa weeyaan ruuxan in karaamadiisa waxay noqonaya inuu ilaahay daah uga qaado waxyaabo dadka kale ka dahsoon oo ka qarsoon sidii cumar qisadiisii oo kale iyadoo ciidankii la dhabar jebin rabo mimbarka isagoo saaran madiina ayaa waxa uu yidhi yaa saariyata aljabal yaa saariyata aljabal war saariyow aljabal dhinac buurta iska ilaali war buurta iska ilaali buu yidhi waa maqlay ninkii ilaahay waa maqashiiyey waa iska ilaaliyey soo ma jeed marka waa karaamo xaajaana keentay waa karaamo muslimiinta baahi ay qabeen laakiin qaacido mudarida ma laga dhigi karaa cumar qaybka ogyahay ma aha qaacido mudarida ma karaamadu wax ilaahay qofka mu'minkaa marmar oo iska siiyo waay mukaashafaadka iyo kashfigu marka sheekhu saas ayuu ka hadlaa laakiin alkashfu suufi ma ahan midka uu ka hadlaya sheekh alcan ayagu kashfigoodu de kashfi waa dhaafa oo waxay iska aaminsan yihiin halkan buu ruuxa fadhiyaa looxulmaxfuudka iska daalacanay joogto u daalacdaa looxulmaxfuudka hadday joogto oo u daalacdo ninkan masaajidkan markuu ka baxo waxa dhacaaya ma oga masaajidkan hadda annagu markaan ka baxno qof naga hor imaanaayo iyo waxa nagu dhici doono ma naqaano dad noo looxulmaxfuud daalaco karto dee wixii dhibaatoo dhan baad ka leexo lahayd wixii kalena waa u goyn lahayd walow kuntu aclamu اlhayba lastakartu min alkhayri wamaa masaniya suu in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmin yu'minuun marka taa iyadu kaa kama hadlaayo wa anwaaci اlqudrati iyo qudrada anwaacdeeda awoodda awood bani aadamka ayna lahayna ilaahay siinayaa ruux ku karaamaynaya mu'minka ah waالta'hiiraati iyo saamaynta waxyaabo badan baa isagu saamayn oo ku yeelanaya kalma'huuri kan la soo guuriyey oo kale wixii laga soo guuriyey oo kale can saalifi اlumami ummadihii hore fii suurati اlkahfi looga soo guuriyey dhexdeeda suuratu اlkahfi hadda waxaa weeyaan wax badan oo karaamaad badan baa ku jira qisadii dulqarnayn baa ku jirto waxaa ku jirto qisadan yacnii asxaabu اlkahfi iyaga laftirkooda qisadoodii iyo waxyaabahaas oo dhan wagayrihaa iyo kayrkeed qisadii maryam mar allaale markii maryam ilaahay inuu risqi sii jiri iyadoon risqi jirinba meelaha oo ilaahay subxaana nebiyu llaahi zakariya ilaa uu ka yidhi annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah waa ilaahay xaggiisuu ka ahaaday bay tiri in allaha yarsuq man yani ilaahay sidoo doona qofka u irsaaqaya hunaalika dacaa zakariya rabbahu ayb wagayrihaa iyo kayrkeed wa can sadri haadihi اlummati ummaddan dadkeedii hore wixii laga soo guuriyeyo karaamo ah min aلصaxaabati wالtaabiciina wasaa'iri quruuni اlummati ummadda quruunteeda inteeda kale saxaabada iyo taabiciinta marka karaamaad badan baa laga soo guuriye taas cumar aan ka sheegaynaa ka mida taabiciintana sidoo kale ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu huwab cabdullaahi ibnu huwab ayb abuu muslim alkhawlaani yaa waxaa ku dhacday gaaladu intay qabteen ayaa marka dab ay ku rideen ilaahay baa qabow uga dhiga dabkii markii dambe uu masaajidka nebiga soo haleelay uu yimid cumar ayaa markaa markaa khaliifo ahaa ninkan ma taqaanaa baa layidhi waa la baray ninkii sidaas ahaa waaye markaasuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa ammaanle ilaahay i tusay qof ummaddan ka mid ah oo ilaahay wixii nebiyullaahi ibraahim ku karaameeyey oo kale uu ku karaameeyey ayb taabiciinta marka waa waa waa yani karaamaad way leeyihiin qaar qaar badan way ka daahireen wasaa'ira quruuni اlummati wahiya iyaduna mawjuudatun weeyaan mid joogto fiihaa ummaddan dhexdeeda ilaa yowmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada ilaa yowmi اlqiyaama saas u jiraya karaamaadka ila dadkan mu'miniinta nebigu muxuu yidhi waxaa xadiidkiisa ka mid ahaa ruba ashcata akbara madfuuci اlabwaabi low aqsama cala اllahi laabarahu waxaa dhici karta umad badan mid basaasan oo boor leh oo albaabka laga riixdo oo laga xirto hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay dhaartiisa oo u fulinayo anas bnu nadara ka mid asxaabada qaarkood siday dhahay eeddadiis ama walaashiis rubayac ayaa haweenbay ilig ka jebisay ciddii baa soo dacawaysatay nebigu marka wuxuu yidhi alqisaas kitaabu ullaahi alqisaas kitaabka ilaahay qisaasaa ku taalo ilig baa laga ridayaa marka markaasuu wuxuu yidhi atuksaru faniyatu rubayic rubayic iligteeda maa la ridaa buu yidhi rasuulka ilaahay markaasuu wuxuu yidhi kitaabu ullaahi alqisaas kitaabka ilaahay waa qisaas markuu iska wallaahi buu yidhi inaan la ridaynin marka ilaahay subxaana wa tacaala dadkii ay yani dembiga ka gashay ayaa quluubtooda wuxuu geliyey inay iska cafiyeen waa iska cafiyeen markaasaa marka waxay yidhaahdeen ruba ashcata aqbara madfuuci alabwaabi low aqsama cala allaahi la abarahu ninkaasaa ka mid ah marka ilaahay subxaana watacaala dad hadday wax ku dhaartaan uu yeelayaa laakiin dadkaasi dad mushrikiinana ma aha dad ahlu shirkigana ma aha ahlu bidcana ma aha ahlu macaasina ma ahan waa dad yacni waxaa weeyaan ku dadaala towxiidka daacada ilaahay sunnada nebiga calayh isalaatu wassalaam ayb karaamadii iyo marka waxyaabaha ku tacalluqa halkaas uga baxay shaekhulislaamna hadde kitaabka alfurqaan bayna awliya araxmaan ha laga eego uma min ariiqati ahli الsunnati waاljamacati itibaacu aahaari rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalam baaطina wadaahira uma intaa kadib min ariiqati ahli الsunnati wاljamaaca ahlu sunnati waاljamaaca ariiqadooda waxaa ka mid ah itibaacu aahaari rasuuli اllaahi rasuulka aahaartiisa oo la raaco baainan hoos iyo wadaahiran korba kor iyo hoos aahaarta rasuulka in la raaco usuusha ahlu sunnaday ka mid tahay waitibaacu sabiili saabiqiina dadkii hormaray alawaliina ee horreeyey jidkooda oo la raaco ayaa ka mida usuushooda min almuhaajiriina ah walansaari ansaar ah waitibaaci wasiyati rasuulillaahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa raacita waitibaacu wasiyati rasuulillaahi la raaca ka mida xayثu qaala markuu yidhi calaykum bisunnatii war ogaada sunnadayda ogaada oo laazima wa sunnati اlkhulafaaءi الraashidiina اlmahdiyiina khulafaaءu الraashidiin sunnadooda ogaada min bacdi anay gadaashay tamasakuu bihaa ku dhega wacaduu calayha ku qabsada binawaajidi goosdambeedyada waiyaakum iska ilaaliya wamuxdaثaati اlumuuri umuurta kuweeda diinka lagu soo daro faina kula bidcatin bidco kasta dalaalatn baadiba wuxuu leeyahay ariiqatu ahli الsunnati waاljamaca waxaa ka mid ah aahaarta nebiga oo la raaco baainan wadaahira yani aaduu sheekh isqilaaxan ahlu sunnati waاljamaca u isticmaalay wuxuuna kuu sheegi doonaa sababka loogu magacaabay ahlu sunnati weeyaanoo sunnadu waa tii nebiga sunnadii nebigay raacaan waاljamaacatina waa yihiin iyaday ku kulansan yihiin oo dad ahlu furqoo kooxa kooxa ah ma ah waa mutabicii aلsunna sunnada kuwa raaco wa calayhaa mujtamiciin iyadayna ku kulansan yihiin marka ruux sunno ayaan raacaya dhahaayo aan oggolayn laakiin dadka muslimiinta inuu kula kulmo kula yanii jamaacada muslimiinta inuu ilaaliyo aan oggolayn oo wax un kala tafriiqinayo kala furqo samaynaayo yacni ma ma ma ahan ahlusunnati waljamaaca kadaalika ruux yacnii ama jamaaco raadinaayo ama sunnadiiba ka fog isaguna ahlusunnati waljamaaca ma aha asmaadana sideedaba ogow cid kastaa waa la bixi kartaae waa iska fududdahay laakiin shayga xaqiiqadaa waxay tahay asmaadaani waxa ay ka tarjumayso inaad la timaado isim walbaana waa un lala bixi karaa hadday noqon lahayd yacnii ahlulxadiid ahlulahar hadday noqon lahayd ahlu sunnati waljamaaca hadday noqon lahayd atbaacu salaf wax allaale wixii yacnii asmaa siyaabaha noocaas oo kalea waa lala bixi karaa laakiin xaqiiqadeeda in laga terjumo xaqiiqadeeda muhim ah walidaalika kitaabkan marka shaekhulislaam ahlu sunnati waljamaaca baa aad istilaaxaas aad u isticmaalay ibnu cabaasna waa laga wariyey cinda qowlihi tacaala yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waxa uu yidhi tabyadu wujuuhu ahli sunnati waljamaca dadka sunnada iyo jamaacada wejiyadooda caddaanaya wa taswadu wujuuhu ahli wujuuhu ahli اlfurqati wاlbidca dadka ahlu bidcada iyo furqadana wejiyadooda way madoobaanayaan abulmudafar samcaani kitaabkan la yidhaahdo alxuja fii bayaani اlmaxaja sida lagaga laga soo guurinaayo ayaa waxaa la yidhi ahlu sunnaha ama ahlu xadiidka qolo walba waa sheeganaysaa ka warran markaasuu wuxuu yidhi hadday qolo walba sheegato qolo walbaa waxaa imtixaan u noqonayo wax ay ku sugan tahay ayaa miisaan oo soo ma aragtid u yidhi haddii nin uu yidhaahdo anigu waxaan ahay khayaad nin dharka talo maxaan ku ogaanaynaa inuu sanaacada uu sheeganayo inay runtiis tahay inaynan ahayn maxaa lagu ogaan karaa aaladdi cirbaddi dunti aaladii wax lagu tolaayo haddii ay agtiisa taallo war ninkan waa runtiisaa laleeyahy sanaacada uu sheeganayo waa ka dhab haddii uu yidhaahdo ninku waxaan ahay aniga yacnii nin waxaa ah yacnii xannaad barafuunka iyo nin aan iibiyaa de waxaa laga garan lahaa yacni barafuun iyo udugiis iyo wax la midkaa nacam yaa laga arki lahaa nin walbaa qolo kastaa sancada ay sheegato wax un deliil u ah ayaa waa in laga arkaa mar walba laakiin nin sanaaco sheeganayo deliilna aan agtiisa oolin ma laga rumaysanayo laga rumaysan maayo walidaalika ahlu اlxadiid ahlu sunnati waاljamaaca madhab الsalaf qofku waa in laga helaa marka ahlu xadiid markuu sheeganayo xadiidkii nebiga inuu akhrinaayo akhrisanaayo aaraa'diisa uu ka hormarinaayo markii loo sheego uu ixtiraamaayo hada huwa ahlulxadiid sidoo kale yani ninkii waxaa weeyaan wuxuu sheeganayaa atbaacu salafaan ahay buu le salafkii baan raacsanahay salafkii haddii isaga oo intii tabartiisa ku dadaalayo dhaqankii salafka markii la arkaba la xasuusanayo salafka ummaddan la xasuusanayo waa run wuxuu sheeganaya haddii kale laakiin run maaha wuxuu sheegaya wax ka jirana malaha magacaan adda marka dadku yacnii inay inta ka magacaan ahlu sunna iyo asmaa'da kalen sheegnayba waa asmaa' isku wada mida waxaa marka nasiib daraa dadku inay marka magacyo kale oo yacnii aan aroo aan soo aroorin ama asmaa' sharciya aan ahayn ayay la baxayaan asmaa magacyo magac kooxeed magacyadaanna marka waxaa weeya nimanaa iska tuugaysanaya oo beliliqa iyo tuugnimo ku haysta waa niman haddii la yidhaahdo war bidca maxaa la yidhaahda bidca iyo sheeg hadaa weydiisa tilmaamihii ahlu sunnada dhan oo kuu sheega bidca maxaa la yidhahdaa garar dhaadheer dhar dhulka lagu jiido oo naaga dharka jiido wejiga daboosho wuxuu sheeganayaa yacnii qamiis la gaabiyo dharka oo yanii yanii nistisaaq ku joogo wuxuu tirinayaa wax allaale wixii sunnada nebiga ahay buu tirinayaa tawxiid marka la joogor ilaahay keliya hala baryo waa dhibe maca daalika ahlu sunnati waljamaaca meeshaan kuu taaday hal xaba magacatee kuwaas hadday sheegteen ahlu sunnati waljamaaca salafiyaduna qof walba waa sheega kartaa magacaas laftirkiisa marka ahlu sunnan waxaan uga tegey nin walbaa ila sheegtaan uga tegey ahlu sunnati waljamaaca markaasaan magacan kale yacnii isimkan salafiyadan qabsada haddaad tiraahdo war kanba waa la sheegan karaa siinkan iyo laamkan iyo fa'da iyo ya-da waa la dhihi karaa ma ogtahay niman aad wax u kharibo jazaa'ir jooga inay sheegtaan salafiyiin niman jazaa'ir jooga ilmahay naaga hadlaayaa salafiyiin sheeganay marka magac waa lala bixi karaaye madmuunka magacaa muhima madmuunkaa muhima haddaad magacii marka sharciga ahayna haddii tacasubaad iyo kooxaysi loo isticmaalana wuxuu noqonayaa madmuun yani shayga waxaan ujeedaa yani isaga laftirkiisa isticmaalkaas baaba qaldanaanaya ma ogtahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam niman waxaa diriray muhaajiriin iyo ansaar wiil yaroo muhaajiri ah baa nin dharbaaxay oo ninba wax ku yeelay markaasuu yacni cabdullahi bin ubay waa tii uu marka ka faa'iidaystay oo uu yidhi meeshii u dhiilo ka kiciye oo la yidhi yaa lalmuhaajiriin wa yaa lalansaar lays yidhi yaalmidna yaa lalmuhaajiriin buu yidhi yaa lalansaar ka kale marka labadii magac ee ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ee sharciga ahaa ayaa waxaa loo isticmaalay tacasub in laysku dagaalo markaa nebigu muxuu yidhi marka bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum fiiri marka bidacwa aljaahiliya isku bedelayn isku bedeshay limaada qasadkaa ka dhigeen mar haddaad ama ahlu sunna salafiye ama yacni ahlulxadiid aa u isticmaasho marka magac yacni nidaam kooxeedoo koox xisbi ahaan haddaa u isticmaasho de waxay noqonaysaa marka adi isticmaalkaaga madmuumka dhigaya iyada ma caayana madmuumna ma aha ayb waana sida sheekh cuhaymiin uu tilmaamayo sharxa arbiciinka marka yaan loo isticmaalin asmaadan wan wanaagsanee sharciga ah yacni qasad xun in loo isticmaalaa ma ah uma min ariiqati ahli الsunaةi wاljamacati waxaa ka mida itibaacu aahaari rasuuli اllaahi rasuulka salى اllahu alayh ali wasalam aahaartiisa oo la raaco baadinan wadaahiran hoos iyo korba loo raaco kor yani hoos iyo kor waitibaacu sabiili saabiqiina la raaco usuusha ahlu sunnaday ka mid tahay dadkii hore alawaliina ee horeeyey jidkooda in la raaco min almuhaajiriina waاlansaar kuwana waa waajib waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa ويتبع غyر سبيiل المؤمiنiiن نwlhi ma تولى ونslhi جaهنم وsاءت مصيرا dadkan mؤminiinta la sheegaya waxaa uga horeya أصxaabu rasuuli الlah marka in la raacaa suno iyo ma aha dariiqooda inaan laga leexanin iجmaacooda waa inaan laga leexanin waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto oo شhaekhuلiسلاamna tilmaamaa calaamaatu أhli الbidac waxaa ka mida tarku امtixaali madhabi الslف madhabta slفka inay ka ta yacnii madhab tarku imtixaali madhab salaf madhabka salafka inay yacnii ay ku taqayudaan ay qaataan oo ay ay yacnii ay ku dhaqmaan oo ay ka tagaan calaamaday u tahay waa sida marka sheekhulislaam ibnu taymiya raximah ullah uu tilmaamayo marka taana marka qofka inuunan ku dhici weyn watibaacu wasiyati rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulka dardaarankiisa raacitaankiisa xayثu qaala markuu yidhi yaa usuushooda ka mida calaykum bisunatii wasunaةi اlkhulafaaءi الraashidiina اlmahdiyiina min bacdii sunnadeyda qabsada sunaة اlkhulafaaءi الraashidiinna qabsada almahdiyiina min bacdii marka sunnada khulafaaء الraashidiin waxay taabic u tahay sunnada nebiga hadday dhacdo marka khaliifa min اlkhulafaaء iyo sunnadii nebiga inay iska hor yimaadaan tee la hormarinaya sunadii nebiga ala slaa nebiga gaar ahaan abubakr iyo cumar oo ka sii dardaarmo wuxuu yidhi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada aniga iga dambaysay gadaashee ah ku dayda abi bakar iyo cumar ku dayda gaar ahaan haddana abubakar iyo cumar u sheegay iyadoo sidaa ay jirto ayaa haddana mas'aladii nebiga uu caddeeyo abubakarna ay haddaysan soo gaarin maalan ee markaa uu ijtihaado ee abubakar marka ijtihaadkiisa iyo ay iskhilaafaan sunnadii nebiga sunnada nebiga waa in la hormarya ibnu cabaas waa tii uu yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi yuushiku an tumdara calaykum xijaaraة min الsamaa dhagax samada in laidinkaga roobeeyo ayaa dhow aquulu lakum qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama wataquuluuna qaala abu bakrin waxaan idin leeyahay rasuulkaasaa yidhi idinkuna abu bakraa yidhi baa leedihi abu bakr cimraan ibnu xuseyn radi allahu canhu wuxuu yidhi tamataca rasuulu llahi sala اllahu alayh ali yani tamatacnaa wuxuu yidhi qur'aanka ayaa waxaa ka soo degay tamatuca in xajka la tamatuci karo wa tamatacnaa maca rasuuli lah sal ll ly slam nebiga maciisaan annaguna tamatuci samaynay qur-aan gadaal ka soo degoo nasakhayna ma jiro uma qaala rajulu bira'yihi maa shaa markaa kadib baa nin baa ra'yigiisa wuxuu doono ka yidhi yacni cumar cumaruu ujeedaa baa yidhi cumar tamatuca waa diidi jiray isaga ulajeed kaleo kala ahay laakiin souma jeedid marka wuu ka tegey tii nebiguu raaco calayhi salaatu wasalaam marka sunnada nebiga marka haddii ay daahirto ay muuqato cid warkiis in looga tagaa ma bannaana imaamu shaafici wuxuu yidhi ajmaca ahluulcilmi ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen cala ana man istabaanat lahu sunnatun min sunani rasuuli illahi sala allahu calayh ali wasalama laysa lahu an yadachaha liqowli axad waxay ku ijmaaceen buu yidhi hadday caddaato sunnada nebiga qofna inaynan u bannaanayn inuu uga tago cid warkiis qof warkiis in sunnada nebiga looga tagaa ma bannaana saasaana lagu ijmaacay oo ahlucilmiga ku ijmaacay marka qofku inuu yidhaahdo ma ahan yacnii hebel ma adiga ka cilmi badanta hebela arrinkan haddii uu jira hebela ogaa lahay arrintan aad sheegaysa hadday sax tahay imaamu shaaficiya ogaa lahay hadalkaas ibnu daqiiqilciidaa radinaya ixkaamulaxkaamka wuxuu leeyahay masaa'il baa jiri jirtay cumar ka qarsoonaatay marka tan waxay deliil u tahay buu leeyahay hadday cumar ka qarsoonaatay bacdu lmasaa'il kayrkiisna waa ka owle waa inay ka qarsoonaato waa min baabi owlaa sidaa darteed waxaa qalad ah buu leeyahay dadka dhahaayo shaygan hadduu xaq yahay hebelaa sheegi lahay ama hebel baa ogaalahay tamasakuu bihaa qabsada wacaduu calayha binawaajidi gowsdambeedyada ku qabsada wa iyaakum iska ilaaliya muxdathaati اlumuuri umuuraha kuweeda diinka lagu soo daro faina kulla bidcatin bidco kasta dalaalatun baadi weeyaan bidcada sharciga macnaha sharciga bidco waxaa lagu yidhaahdo kulligeed waa baadi ibnu xajar sida uu tilmaamaayo ibnu kaiir laftirkiisa haddaad aragta marka bidco waa xasano la dhahaayo ama la ammaanaayo waxaa weeyaan waa macnaheeda luqada ee bidco oo sharci ah ma ah ibnu kaiir tafsiirkiisa badiicu samaawaati walardi markuu fasiraayo suuraة اlbaqara waa keenaya ibnu xajar kadalika kitaabu اlictisaam fatxu اlbaariga ibnu rajabna markuu fasirayo xadiid cirbaad ibni saariya marka waxaan ay qaybinayeenoo bidca xasana iyo bidca waajibe iyo bidca fulaaniya ay leeyihin waxay tahay waa waxyaabo fil xaqiiqa harci ahaan aan bidc ahayn sharci ahaan aan bidco ahayn ciz bnu cabdisalaam baa taqsiimkaas bilaabay oo sheegay maca daalika isaguna taqsiimku sida u isticmaalay marka dib laga fiiriyo sharci ahaan uma us isticmaalay waxyaabaha uu sheegaya maxay tahay macaahid in la furo yani madaaris in la furo kutubta in la qoro oo kale meelaha dadka lagu daaweeyey in la dhiso iyo kuwaas bidca miya marka ayahay sharciga bidca uma dhahno waxyaaba iska waxaa weeyaan yacni luqa ahaan waa dhici kartaa inay bidco ku noqoto laakiin sharcigu taas bidca uma yaqaano ile sharcigu bidca waxay ahayd ariiqatun fi اddiini mukhtaracatun tudaahi sharciya yuqsadu biاsuluuki calayha almubaalaqatu fi اtacabud marka ruuxu haddii caqiidada shantii baab ee caqiidada ay u nabadgasho usuushan ahlu sunnadana ilaaliyo bidcadana ka fogaado oo uu kala garan karo sunno iyo bidco uu kala yaqaano ruuxaasay culimmadii hore waxay dhihi jireen ruuxaasi waa ahlu sunno fulaan waa ninkaas waa salafi qofkaasay dhihi jireen ninka yacni caqiidadiisuna toosan tahay caqiidata ahlusunna waafaqsan bidacdana ka fogaado waa kaas waxyaabo kale marka gadaal dadka qaar uga dardaraana iska jira laakiin waa min cindiyaatihim intaas unbaa wax lagu qiimeeya walidaalika imaamu dahabi in allaale inta uu salafinimada ku sheegay waa dad caqiidadoodu toosan tahay markuu caqiido ka hadla ayuu wuxuu yidhahdaa wa kaana salafiyan waa markuu caqiido ka hadla alasmaa o sifaad oo kale qadarka oo kale masaa-isha ku tacalluqdo mas'ale caqiidaa buu ka hadlay ama wuxuu leeyahay fulaan waa salafi liannahu asmaa alasmaa sifaad ma ta'wiili jirin meeshaan ma ahayn cilmulkalaam ma dhexgeli jirin culammadii zamankan joogtay ee waaweynaydna intaasay wax ku qiimay jireen iyaguna sheekh ilalbani iyo naasirdiin alalbani iyo sheekh bin baaz iyo cuthaymiin iyo yani ruux haddii caqiidadiisa caqiidata ahli sunna ay la socoto sunnadii iyo bidcadiina ay u kala baxsan yihiin waxaa weeyaan oo sunnadii ku dhegaayo bidcadii ka fogaanayo waxyaabaha kale marka waxaa weeyaan asal ahaantii marka ruuxaasi waa ruux ahlu sunnati waljamaaca calaa ariiqati ahli sunna ku taagan wayaclamuuna waxay ogyihiin ana asdaqa alkalaami kalaamka ugu run badan kalaamullahi inuu yahay wakhayr alhadyi hadyikan ugu hanaan ama yani dhaqankan ugu khayrka badanna hadyu muxamadin inuu yahay sala allahu calayh ali wasalam wayuiruuna way doorayawayu'iruuna kalaamallahi ilahay hadalkiisaay doora ayayay dooranayaan calaa hayrihi ka dooranayaan hayrkiisa oo min kalaami asnaafi innaasi dadka kalaamkooda ah alla warkiisa iyo dadka warkooda warka alle hormarinaya wayuqadimuuna waxay hormarinayaan hadyi muxamadin nebi moxamed dhaqankiisa sala allahu calayh ali wasalam calaa hadyi kulli axadin qof kastaa dhaqankiisay ka hormarinayaan ruux haddii awowgiis iyo nebi moxamed awowgiis dhaqankiisa oo hormariyo ma toosna waxaa lagaa rabaa adiga awowgaa dhaqankiisu haddou xumaa iskaga tag dhaqankii nebi moxamed mar walba dhaqan walba ka hormari shiikaaga dhaqankiisa dhaqankii awowga dhaqankii qabiilkaaga dhaqanka dariiqadaada kulluhu yacni dhaqanka nebigaa ka asalan dhaqanka nebiga inaad hormarto walihaada sidaa darteed buu yidhi summuu waxaa lagu magacaabay ahla alkitaabi wasunna sidaa darteed waxaa lagu magacaabay ahlu lkitaabi wasunna dadka kitaabka iyo sunnada wa summuu waxaa lagu magacaabay ahla aljamaacati ahluljamaacana waa lagu magacaabay lianna aljamaacata maxaa yeeley jamaacadu hiya alijtimaacu waa kulanka wa diduhaa ijtimaacna waxaa ka soo horjeeda alfurqa jamaaco waxaa ka soo horjeeda alfurqatu furqo wain kaana lafdu ljamaacati jamaacada lafdigeeda haba ahaado qad saara inuu ahaaday isman magac linafsi اlqowmi qolada nafsad ahaantooda almujtamiciina kulansan qolooyinka kulansan ayuu magac u noqdayba aljamaaca ijtimaacay ahayd macnaheedu markii dambese jamaaco waxaa lagu magacaabayba dadkii kulansanaa laftirkoodaa jamaaco lagu magacaabay wاlijmaacu ijmaacuna huwa alaslu الثaaliثu waa asalka saddexaad alladii kaas oo yuctamadu calayhi loo cuskado korkiisa fi اlcilmi wاddiin cilmiga iyo diinka yani meeshan waxay tahay dadkani kitaabka iyo sunnada ayay ku dhegan yihiin isagayna ku kulansan yihiin kitaabka iyo sunnaday jamaaco ku yihiin ay ku kulansan yihiin waxaa la rabaa marka ruuxu inuu ilaaliyo jamaacadu marka iyadu waa usuulu ahlisunnaay ka mid tahay iyada laftirkeeda sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay oo jamaacada iyo wadajirka muslimiinta ay wada jiraan waa aslun min usuuli ahli sunnati waljamaaca ruuxu marka asalkaas inuu shay sunno ah oo ku baabi'iyo ma aha lidaalika marar badanoo sheekhulislaam wuxuu yidhaahdaa masaa-isha nisaaca ku jiro bayna alculamaa in inta calaamad laga dhigo shicaar looga dhigo furqo iyo kala tag iyo kooxaysi ma bana mas'alo maalan salafki isku khilaafeen ayaa ninbaa qowl buu qabsanaya qowl buu ku dhegaya qowlkaasba wuxuu rabaa ilaa wa ilaa inuu dadka geliyo markaasa waxaa dhici karta inuu qowlkii sidau quliw ugu samaynaayo ayuu wuxuu gaarsiinayaa inuu ka dhigo wixii sunnada iyo bidcada kala saaraya ninkiisaan yeelo oo ahlu bidca ka ninkii yeelo oo ahlu sunna marka masaa-ishii furuucda ahaayee salafku isugu dul qaateen ayaa waxaa imaanaysa in lagu burburiyo muslimiintii jamaacadooda in lagu burburiyo ama marka qofkaas muxuu noqonaa marka isagiiba ahlu sunna usuulu ahli sunna ahlu sunna wax ka maqnaanayaan laftirkiisii masaa'il badanoo marka noocaas oo kalea jira marka inay dhalisan marka ijtimaaca ka muhiimsan masaa-isha noocaas oo nisaaca uu ka taagan yahay sidaa marka in loo daraysanaa markaa bacdinaas waxaa dhici karta mas'ale in loo sheego maqlo fiqi ah inuu ka fahmo marka sunnadii baan dabaqaya inuu yidhaahdo dadkii uu ku dirqiyo qofaan maalan mas'alada sidaa u arkinay si kale u arko arkayaa masaajiddii baa marka laysku dilaya laysku garaacaya ama la kala tukanaya ama laysugu buuqaya labadan culum ee labadan qowl kala qabtana waa isla tukan jireen eego mana isnecbayn mana isdili jirin marka adiga xaggeed ka keentay marka salafka ah uga dayanayso inaad maalan masaa-isha qaarkood jamaacada labaadoo kale iyo bisinka lala jahro iyo in ummadda lagu lagu dilo ama yacnii la lagu murmo ama jamaacadii lagu kala tago lagu kala goosto xaggee ka keenta marka ijtimaaca ka weyn masaa-isha noocaas oo kale qawaacid nuuraaniyaha sheekhulislaam ibnu taymiya saasu tilmaamay marka jamaacadiina waa loo baahan yahay kitaabka iyo sunnada lagu dheganaadana waa la rabaa marka waa waa inaan kulansanaanno kitaabkii sunnadana ku kulansanaanno asbaabo badan baana furqada iyo kala tagga keena cilmi la-aantaa ka mida waxaa ka mid a hawada oo la raaco waxaa ka mid a masaadirta shareecada oo aan la kala garo karin iyo maqaasidii shareecada iyo waxyaabo kaleo lamidoo shaadibi ictisaamka oo ku sheegay wahum iyaguna yazinuuna way miisaamayaan bi hadihi اlusuuli الalaaثati saddexdan asal saddexda asal waa maxay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ayay waxay ku miisaamayaan jamiica maa calayhi nnaasu jamiica maa shay dhammaantiis calayhi nnaasu dadka korkiisu ay yihiin oo ay ku sugan yihiin dadkoo min acmaalin acmaal ah acmaasha dadka ay ku sugan yihiin waxaa miisaan ay uga dhigaan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca fiiri marka miisaan iyo mawsuun miisaankii waa maxay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca shayga la miisaamayana waa maxay dadka warkooda iyo dadka ficilkooda aqwaal الnaas afcaal الnaas baa la miisaamaya waxaa lagu miisaamaya alkitaabu والsunaةu واlijmaacu maxaa ka soo horjeeda arrintaas aqwaasha dadka iyo afcaashooda inaad ku miisaanto ra'yi ra'yigaaga ra'yiga shiikaaga ra'yiga jamaacadaada ra'yi hal ninoo culummada ka mida maya ahlu sunna dariiqooda maaha kitaabka iyo sunnadaa miisaan u ah iyo ijmaaca waxay miisaamayaan aqwaasha dadka afcaashooda haddii marka ruuxan qowlkiisa oo waafaqo alkitaabu wاsunnatu waاlijmaacu waa soo dhowaynayaan waana ugu kaalmaynaya haddii uu khilaafo kaa'inan man kaana ma ma kula tacaawunayaan qaybtaa iyadaa yacni makula ma kula tacaawunayaan mana ku mahadinayaan waa ka fogaanaya marka miisaanku kaas inuu noqon laakiin shaygan war miisaankiisa sharcigaa waa maxay waa xaq waayahay maxaa ninkan ugu kaalmay la-adahay ma mafsado ka imaanaysaa jirto maya waxaan ugu kaalmaynay koo xiblaaye waayu kuleeyahay markan bimujarad koo xiblaaye ou yahay miyaa marka shaygii xaq ahay aadan ugu kaalmaynayn adiga marka amase wuxuu ku leeyahay ninkaan aniga colaadaa naga dhexaysa ma ugu kaalmayna colaad ku dhisan koox qabiil waxay doontaa aata sidaas ma aha ahlu sunnada marka waxaa la rabaa war kutubtan waa akhrisanaynaa laakiin camalkeedu waa naga maqan yahay saacada xaqiiqada taalla saas waa nin walbaa waxuu wax ku miisaamanayaa waxay tahay kooxdiisa ama aaraa'diisa ama yacnii shiikh asaga uu jecel yahay haddii la weydiiye war waxaan iga dhaaf ra'yigan kale shaygan xaq ma yahay mase xaq ma aha boqolaal ciladoo aan jirin baa marka u yeelaya wahum yazinuuna bihadihi اlusuuli alaaati jamiica maa bay ku miisaamayaan shay dhammaantiis calayhi naasu dadka ay korkiisu yihiin min acmaalin o acmaal o afcaalin afcaal baatinatin qarsoon ow daahiratin ama muuqato mimaana ahlahu isaguba tacalluqun bidiini diinka tacalluq laleh waa wixii diinka tacalluq laleh waxaan diin tacalluq lalahayn de ma kitaab iyo sunna aa lagu miisaama ayagu maya guryaha sida loo dhisaayo iyo beeraha sida loo fasho kitaabkii sunnada ijmaaca laguma miisaamayo ee taas iyada waxaa lagu miisaamaya tajrubada iyo khibrada ama maa yatacalaqu bاdiin diin ku tacalluqo alkitaabu والsunaةu واlإجmaac ayaa miisaan ijmaaci marka mundabidka ahe aadka loo yanii loo dabdin karo kuu sheegaya marka wاlijmaacu ijmaaca aladi kaas oo yandabiطu dabdismaayo huwa maa shay weeyaan kaana calayhi salafu saalixu salafu saalix ay ku taagnaayeen id cillo ah bacdahum iyaga gadaashood kasura alikhtilaafu ikhtilaafkii waa batay waintashara fi lummati ummadda dhexdeedana waa ku faafay waintashara fi lummati muu dhigaya waintasharat ilummatu ummaddii way faaftay oo adduunkay ku faaftay oo yacnii hadda ijmaac sida loo helo waa dhib badan tahay maxaa yeele wuxuu leeyahay waa culus tahay waa jiri karaa laakiin way yar culus tahay sababtoo ah ummaddii waa meel walbay ku faafeen laakiin xilligii hore magaalooyinku waa koobnaayeen culimmaduna waa koobnaayeen ijmaacoodii marka waa lasoo in la naqliyaa marka way sahlaneen marka ijmaaca mundabidka ee dabdismaaya kaas waa ijmaacana dabaabkiisu waa usuululfiqiga iyo waxyaabaha la midka faslun uma hum maca hadihi اlusuuli ya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna cani اlmunkari calaa maa tuujibuhu shariicatu halkan marka wuxuu ka gelayaa caqaa'idkii waa ku soo baxay fasalkan marka wuxuu u gudbay ahlu sunnati waljamaaca masaaligtooda camaliga ah ictiqaadkooda waa laga soo hadlay masaaligtooda camaliga ah waxyaabaha waxyaabaha ay sameeyaan camalkooda iyo dariiqadooda waxyaabaha ay ummadaha kale uga soocan yihiin dadka kale uma iyagu uma intaa dabadeed hum iyagu maca haadihi lusuuli usuushaan maceeda iyadoo ay jirto ya'muruuna bilmacruufi macruufkay faraan ayay farayaan wayanhawna cani lmunkari munkarkay reebayaan say u reebayaan say macruufka u farayaan calaa maa tuujibuhu shariicatu sida ay shareecadu u waajibinayso macruufay farayaan munkar bay reebayaan calaa maa tuujibuhu shariicatu waa qeyd dabcan sida shareecadu u waajibinaysa say u waajibinaysaa shareecada macruufkay munkarka horta in aqoon loo yeesho jinsu lmacruuf jinsu lmunkar in la yaqaan ile macruufka waad faraya ma ogtaha munkarkiina waa reebaysaaye waa inaad taqaanaa jinsiga macruufka ah iyo jinsiga munkarka ah shaykhulislaam wuxuu yidhaha waa sahlan tahay taas qofku waa aqoon karaa daaniyan waxa ay tahay rifqi asal isaga ah dhimrintaa asala daalian waxaa weeyaan cadmi waxaa kaloo tan hore ka tegayhay inaad aqoon u leedahay jinsu اlmacruuf iyo jins almunkar waxaa kaloo lagaa rabaa inaad aqoon u leedahay alcilmu bimaraatib اlmacruufi wamaraatib اlmunkar macruufka maraatibtiisa munkarka maraatibtiisa maxaa yeele mararka qaar baa waxaa isu imaanaya munkaraad badan ayaa kugu imaanaya adiga kulligood ma ka wada dheeraa kartid laabudda munkaraadkaas qaarkood inaad ku dhacdo marka haddaad maraatibta munkarka kala taqaano midka fudaydka aad dooranay marka sharcan midka fudud ayaad markaa dooranaysaa munkarna ma ahana ogow markaaad sidaa yeelaysa maxaa yeele meelaad uga baxsata maa haddii munkarka dhammaantiis laga wada tegi karo sidii la rabay haddaan laakiin laga wada tegi karin inta cinda tasaaxumi almunkara almunkar munkarku markuu tasaaxumo ou noocyo badan yeesho laabudda ay tahay mid un in lagu dhaco kee lagu dhacayaa markaa la qabsanaya midka ugu fudud marka waa inaa kala taqaana munkaraadku sida ay u kala daran yihiin maadan aqoonin waxaa dhici karta kan ugu daran inaad iska qaadatan macruufku asaguna mar baadan wada samayn karin kulli macruuf oo dhan kama wada gaarto ruux baa maalan yaad macruuf inaad farta rabtaa waa badan yihiin macruufa macruufyada laga rabo waa inaad maraatibta taqaano oo midka ugu maslaxada badan fii nafsihi wa fii hayrihi ayaad farayno waa midkan marka midda ibnu taymiya uu yidhaahdo waa khaasatu alculamaa culummada khawaastooda iskale kan u dhaho kaaso maxaa le nin walbaa ma yaqaan maraatib ulmunkar iyo maraatib ulmacruuf waxaa ka mida maalan tusaale usoo qaataa walidaalika muctasilada waxyaabihii ay ku dhumeen waxaa ka mid ahaa usuululmuctasila waxaa ka mida alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar marka masaxan yihiin waa yahay muctasilada usuushooda waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar halkaanna waxaana la leeyahay ahlu sunnadaa dhaqan oo u yahay sheekhulislaam wahayruhu waxay leeyihiin markay leeyihiin muctasiladu alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxay u jeedaan ninka xaakimkaee muslimkaee jaa'irka ah in lala dagaalo dagaal oo keliya in lagu baxo oo lagu jabhaday in lagu dagaalamo macruufka ay sheegayaan iyo munkarka ay reebayaan kaas sharciguna marka wuxuu ka qabaa ninkan imaamkaa joorka uu samaynayo sax waay waa munkar marka lala dagaalo waxa dhacaayo oo jidadkii inay nabadgelyo noqon waayaan haweenkii in la kufsado dhaci inuu bato dilkii inuu bato ile fawdada waxa ka ratib maayana waa munkar soo maa labadan munkar sharcigaoo isku miisaamay midkaan uu qaatay midkaan halkan nin uu dambaabayuu qaatay oo jaa'irka soo ma garan qaacidadaasay ku dhisan tahay shaarixu daxaawiya sidau tilmaamaya ayagii ma yeelin waxbay isku qarribeen marka munkar baan u jeednaa keliya munkar unbay fiirinayaan munkaroo munkar ma tahay maxaa lagu zuulinayaa ma fiirinaya waa iska baabi'in munkarkii marka munkarka weyn bay dhalinayaan ay keenayaan walidaalika waa midda ay ibnu cabdilhaadina uu yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo saarimulmunki cuquusha khawaarijta iyo cuquusha dadka mutamacdiliinta ah oo ayagu caqli iska isku yaalka ah wax ay gaari weysay waayaan cuquushooda cuquululkhawaarij maraatibta munkarkaa ma gaari karto masaalixda iyo mafaasidda inay isku miisaamaan ma gara karo walidaalika waxuu yidhi ninkii dulkhuwaysaro la dhihi jiray waa kii nebiga duray markuu nebiga qanaa'imtii xunayn uu qaybinayo quraysh buu u badiyey rag ka mida carabta odayaalkeedii iyo xoolo badan buu siiyey ansaartiina waa qadiyey waa ka tegey ninkan marka wuxuu arkay keliya dhibka ka imaanayo nin wanaagsan oo soo dadaalay oo laqari la qadiyo dhibaatada ka imaanaysa keliya unbuu arkay laakiin dhinaca kale kuwan marka loo badiyo maslaxada imaanayso iyo dhibkan in maslaxadaanay badan tahay waa fahmi waaye markaasu wuxuu yidhi icdil fa innaka lam tacdil rasuulka ilaahi cadaalad samey cadaaladda dhan wuxuu ka yaqaanaa sinaanta bis wax kale kama yaqaana laakiin maslaxada haddii dadkan hadda wax laysugu la simo imaanaysa yani maslaxada lagu weynaya iyo midda ka tan kale lagu weynayaa badan nebigu taasuu garanaya moogtaa marka mushkilada marka wuxuu leeyahay waa masaa'il ay ka gaabatay cuquusha yacnii dadka ahlubidaca ama ahlu ahwaada ma gaari karto xasanulbasri raximahullaah ayaa basra nin intay qolo koox intay ka baxeen meel bannaanka aaday oo koox ku samaystay oo inay basro weerar ku soo qaadaan rabo yaa u yimaadeen markaasa waxaa ley ninkii hebel ahy waa baxay oo halkaasuu jabhad ka abaabula xajaaj ibnu yuusuf ka hor tagto markaasuu wuxuu yidhi miskiin waayuu yidhi munkar buu arkay inuu zuuliyo damcay ma yaqaan sidii loo zuuliyo munkarka weyn buu keenaya ma yaqaan sharcigana haddii la yidhaaha lasoo tiriyo maraatibta munkarka iyo kala horumarinta markay munkarka isugu kaa yimaado iyo yani masaalixda midda la hormarinayo hadday masaalixda imaniyo yani mafaasidda iska hor yimaadaan sharcigu sida uu u tilmaamay konton deliil ka badanaa la keeni karaa ninkii rabana ibnulqayim kitaabkiisa ikaahatulahafaanka ha daalacdo meesha sadudaraa'ica oo uga hadlaaya hadday tahay yacnii mas'ale hadda cusub iyo haddii kaleba sharciguna masaa'il badan ay ka mid tahay xataa yacnii axaadiidta lagu dhisay sunan abi daawuud xadiidka ku sugan daarulxarbi dhexdeeda ama yacnii iyadoo dagaalka muslimiinta iyo gaalada lagu jiro ruux inaan gacanta laga goynin ama aan yacnii laxadin xadka laga daayo qofka saasaa yacni xadiidka abu daawuud oo dhahaya ibnulqayim waa cilaynayaa lianlaa yalxaqa bilkufaar uu leeyahay xarbi baa markaas socdo laba gaaladii muslimiinta dagaal ku wada jiro haddii ninkan la yidhaha gacantaa lagaa goynaya uu ogaado waa iska cararayaan gaalada u gelayaan marka jeish badanay gaalada ka samaysanaya muslimiinta dhexdooda waa la iska daynayaa marka maxaa yeele maslaxada ka imaanaysa in gacanta laga jaro iyo dhibka uu keenaya dhibkaa badan haddaad laakiin eegta faqdacuu aydiyahumaa keliya fiqhina ma ahan munkarowna isku bedela gacangoynta markaas munkar bay isku bedelaysa isku bedelaysaa ee macruuf ma aha maxaa yeelay yacni inaad munkarka midka akhafkaa qaadato haddaadan ka wada tegi karin masaalixda iyo mafaasidda markay istacaaruddo mafaasidda aad masaalixda iskaga tagto si mafsado aan loogu dhicin ee markay masaalixdu isku yimaadaan midda wanaagsan la hormariyo waxaa weeyaan waa caynulfiqhi dembina ma ahan ibnulqayimna aadu ugu tawasucay ibnu cabdilhaadi saarinmunkiguu ku sheegaa ibnu ciz bnu cabdisalaam kitaabkiisa la yidhaahdo alqawaacid اlkubraa buu ku sheegaa alcalaa'i kitaabkiisa majmuucmudhabku ku sheegaa a'immadu aaday uga hadleen masaa-ishan waana waxaada dadku ay aqoontoodu ay aad iyo aad ugu yaraatay marka baabkan isaga laftirkiisa dad badanoo iyadana waxaa jiro aqoon aan lahayn oo iyaguna dhinaca kale quluwi ka samaynayan meelayna maslaxa oolinba maslaxa u arkaa meelay mafsado oolinba mafsado ka arkayaa taasna lama rabo umuurtu marka waa inay wasad ahaato wayarawna iqaamatan marka wuxuu yidhi calaa maa tuujibuhu shariica sida shareecadu u waajibinayso ayay u faraan oo waxaa laga soo guuriyey alqaadi abu yaclى fi اlmuctamad laa ya'muru biاlmacruufi wayanhaa can اlmunkari إلا mن kاna فقيiها فيma yأmر bه فقيiها فيma ينهى عanه رفيiقا فيma yأmر bه رفيiقا فيma ينهى عanه xليiما فيma yأmر bه xليiما فيma ينهى عanه waxaa kaluu yidhi شhekh الإسلام العلم والرفق والصبر العلم qبلa الأمر والنهي intaada wax farin wax reebin cilmi baa ka horeeya والرفق maعahu rifqigana waa marka aad farayso oo inuu la socdo macruufkaaga iyo munkarkaaga markaad macruuf reebayso aad farayso munkar reebayso wsabru bacdahu markaad amarkii farto macruufkii farto munkarkii reebto kadib sabaraa la rabaa waa saddex waxyaabood marka alcilmu wاlrifqu wasabru waxyaalaha laakiin macluum min addiini bidaruura salaadna tukada iyo khamrada in layska dhaafo iyo iyado cid walbaa dadku waa u sheegi karta cilmi uma baahno taas wayarawna waxay arkaan iqaamat alxaji wاljihaadi wayarawna waxay arkayaan iqaamat alxaji xajka oogidiisa wاljihaadi jihaadka in la oogo wاljumaci jimcooyinka in la oogo wاlacyaadi acyaadda in la oogo maca alumaraa'i umarada in lala oogo madaxda abraaran kaanuu baariyaal ha ahaadaan ow fujaaran ama fujaar ha ahaadaan baari hadduu yahay waaba la gartay faajir hadduu yahayna de faajir haddii uu yahay jihaadku fujuur mayaha jihaadka ma ahan fujuur jihaadku waa waa waa waa shay diini ah soo maaha xajku shay diini ah soo ma ahan waxaas uu qabanayo maadaama ay macruuf yihiin kaas adiga ku raac ku adeec fujuurkiisa faraha ka qaad oo culammadu waxay yidhaahdaan fujuurkiisu amaa fujuuruhu fa calayhi fujuurka soo kor saaran yahay amaa biruhu khayrkiisa laakiin falilmuslimiin isagana waa leeyahy muslimiintuna waa leeyihin marka waa inaan marka haddii laakiin la yidhaahdo imaam baari amaana cid kale la jihaad geli mayno waxaa ka dhalanaysa masaalixdii jihaadka in la waayo marka masaalixdii jihaadka in la waayo iyo in la waayo maslaxadan kale yaa daran middan in la waayaa daran oo midda masaalixda jihaadka in la waayaa aad u yani mafsadada ka imaanaysa haddii layska daayo jihaadka in la daayo liajli imaamkan baa faajira darteed loo deeyo iyo imaam faajira in lala jihaadtamo mafsadada ku jirto yaa waxaa yar in isaga lala jihaadtamaya markaasaa la qaatay xajka iyo jihaadkana wax si gaara umarada loogu sheegayo xataa siyaasaad bay u baahan yihiin safar baa ku jiro wahaa kada wayadiinuuna biالnasixati lilummati wayactaqiduuna macnaa qowlihi salى اllahu عalayh alih wasalama almu'minu lilmu'mini kalbunyaani اlmarsuus wayadiinuuna waxay ka diin dhiganayaan biالnasixati nasixa khayr miirid lilummati ummadda ay u khayr miiraan inay ummaddan u khayr miiraan ayay ilaahay uga diin dhigtaan oo ahlu sunnada marka nasixada ummaddaa lagu yaqaanaa oo hadday yanii dhibaataysan yihin waxbay la qabtaan hadday abaarsan yihiin yani hadday abaaraysan yihin waxbay kala qabtaan tala hadday u baahan yihin taladii bay siiyaan wahaakada wayactaqiduuna waxay caqiidaynayaan ay caqiidaysan yihiin macnaa qowlihi sala allahu alayh ali wasalam almu'minu mu'minka lilmu'mini mu'minka wuxuu u yahay kalbunyaani dhis oo kale almarsuus ee laysku raseeyey shud bacduhu bacdan qaarkiis qaarka kale u adkaynaya marka nin yani dadka ahlu sunnada waxaa lagu yaqaanaa waxa ummadda ku dhaco waa la xanuunsadaan ummadda macana ayb marka ummaddii dad gooni isaga uga baxsan ma ahane waa dad ummad ummaddii la xanuunsado oo wax la qabta mar walba sideedana yacni manhajka ahlu sunnada in laga waayo ummaddan xalkeed in laga waayo waa qariib jiddan waa suurgalana ma ruuxii maalan inuu yidhaahdo ahlu sunnadii manhajkoodii anaa haayo ahlu sunnadii manhajkood dayb haddaad hayso kii is yidhaahdo war ummaddaan u naseexeeyo meel un u bixina uu wax ka sheego asagii adaa ahlu sunno ah waayahay xalkii ahlu sunnaha lagu yaqaana keen la imaa waayahay ha laguu kaalmee ma leh hayruhu marka waxaa weeyaan hadal kama daynaayo isagiina wax ma haayo waa mashaakil fara badan ruuxu marka cudwi naafica inuu yahayo macruufka inuu dadka faro munkarka uu ka reebo oo dadka uu yacni tacaawun ummadda uu kala shaqeeyo wixii khayra oo tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan wa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam maalu lmu'miniina mu'miniinta tusaalahoodu fii tawaadihim isjacaylkooda wa taraaxumihim isku naxariisashadooda wa tacaadufihim isu turidooda ka mahali اljasadi jir oo kale weeyaan idashtakaa hal jir ida shtakaa minhu haddii uu ka sheegtay jirka xaggiisa cudun xubini tadaaca lahu waxaa isuguwaa isku yeeryeeranayaan saa'iru اljasadi jasadka intiisa kale bilxumaa qandho wasahari iyo soo jeed waya'muruuna bisabri bay farayaan dadka sabr cinda albalaa'i balada agteeda balada agteedana in la sabro ayay farayaan washukri bay farayaan shukri cinda arakaa barwaaqada agteeda war haddii la balaayeysan yahay hala sabray leeyihiin haddii la barwaaqaysan yahay khayr ilaahay dadka u keenana ilaahay ha lagu shukriyo alsabru waashukru waa laba cibaado marka waxaa weeyaan oo waa laba cibaado iimaanka o dhan waxaa la yidhaha waa laba nis nisfun sabrun wa nisfun shukrun nisna waa sabr nisna waa shukri ina fii dalika laaayaatin likulli sabaarin shakuur walidaalika marka ruuxa muminka labadaa unbuu ku dul wareega waridaa iyo ku raalli noqosho bimuri اlqadaa'i qadaha qaraarkiisa qadaha ilaahay waxyaaba ilaahay soo qadaray qaraarkooda in lagu sabro yani shayga ilaahay soo qadaray adag in lagu sabro in lagu waxaan ujeedaa laga raalli noqdo marka alridaa biاlqadar waa sunna waa mustaxab laakiin alsabru cala اlqadaa'i wاlqadar waajib waana sabarka tasahuda ka soo horjeeda ibnu taymiya ibnulqayim iyo a'immada saasay dhahaan marka laba marxalo wa qadaha iyo qadarka inaad ku sabartaa waa waajib haddaad sabri weysa maxaa yale macsi waa waa waa alle oo laga caroodaa ka imaanayo waana khatar in lagu raalli noqdo oo yacni ilaahay waxuu kuu keena raalli aad ku noqotana de waa derajo dheeraadoo sunno ah waayo marka maqaam caali oo sarawa laakiin waajib iyadoo riduhu waajib maaha sabarka unbaa waajib wydcuuna ilaa makaarim اlahlaaqi wayadcuuna dadka waxay ugu yeerayaan ilaa makaarim اlakhlaaqi akhlaaqna mideeda wanaagsan wamaxaasin اlacmaali acmaasha mideeda wanaagsan akhlaaq wanaagsan iyo camal wanaagsan wayactaqiduuna waxay yani ictiqaadinayaan macnaa qowlihi salى اllahu عalayh wali wasalama nebiga qowlkiisa macnihiisa akmalu lmu'miniina mu'miniinta ka ugu dhammaystirnaan badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum weeyaan midka ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecadda wayandibuuna ilaa an taila wayandibuuna waxay sunnaynayaan ilaa an tasila inaad xidhiiriso man qadacaka qofkii ku gooyo wa tucdiya aad siiso man xaramaka qofkii wax kuu diido ruuxa muslimka wax kuu diido wax iska sii adiga hadduu ku gooyo adiga xidhiiri wa tacfuwa inaad iska cafiso canman dalamaka qofkii ku dulmiyey waxaa la yidhaahdaa qofka mu'minkaa wala unbuu kugu leeyahay adiga welihiisu marka waxaa weeyaan qofka mu'minkaa walow kugu leeyahay inaad xiriiriso jeclaato wa in dalamaka wa darabaka ha ku garaaco ha ku dulmiyo hakuj ruuxa gaalkaana muxuu kugu leeyahay albaraa'atu inaad ka fogaato wa in acdaaka hadduu doono ha ku siiya adigana ixsaan ha kuu sameeyo marka walaha iyo alwalaa walbaraa wuxuu ku dhisan yahay caqiidada iyo iimaanka ee kuma dhisna wax siinta iyo wax isu diididda annaga badankaa waxaa la yeelaya adda waxay dadku yeelahayaan carab wax waa noo diidan tahay waxba nama siiso waa necbannaha marka wixii ku dhaco iyo waxaan ku dhicin lahaa ku inay ku farxaana laga yaaba waana soo tarxiilaan wax nama siiyaan kanba ina yeelaan waa kayta oo kayta gaaladii ayagu dadkeenay soo dhoweeyaan waa fursaday siiyaan aluulehan waa la jeclaana marka jacaylka iyo nacaybka kuma dhisna wax siinta iyo wax isu diididda iimaanka ku dhisan yahay kaas in lagu dhisaa wax siinna ma taallo meeshaas waxaa waaye nin baa hadda ka hor wuxuu yidhi carabta waxa ugu badanoo yaalahaat iqaamatak jidadka inay kugu dhibaan oo iqaamada keen keen iqaamadaada meelahaasna waxaa taallo yidhi gaaladuna haat diinak haat diinak wa ciyaalak diinkaagii keen ilmahaagina keen yaa daran marka labadaas diinkaaga iyo ilmahaagii keen iyo yacnii iqaamo keen toban kun ku gado markay kaa ba'daan iska gado yaa labadaas daran marka middan diinkaaga keenaa daran diinkaaga keen baa daran sidii marka meeshaas loo tegeyna inaan looga imaanaynin say dadku u tageen uga imaan maayaan bal kuwa kusii dhasho iyo kuwa yacnii ay kusii dhalaan iyo kuwa kasii farcan kasii farcanmana waxaa waaye yani qofka deriskaa diintiisu kuu yeelaa diintiis unbuu kuu yeelaya watacfuwa inaad iska cafisid caman dalabaka wayamuruuna bibiri اlwaalidayni waxay dadka farayaan birulwaalidayn waalidka in loo baarinimo falo wasilati اlarxaami qaraabada oo la xidhiiriyo wa xusni اljiwaari deris wanaag walixsaani ixsaan ila alyataama agoonta loo ixsaan falo walmasaakiini loo ixsaan falo wabni sabiili loo ixsaan falo warifqi dhimrin bilmamluuki waxaa la leeyahay addoommada iyo xoolaha dadka ay leeyihiin wayanhowna waxay reebayaan can ilfakri faanka wاlkhuyalaa'i faajeertanka kibirka walbaqii gardarrada waalistidaalati iyo dadka in lagu gardaroodo layska saromariyo waalistidaalati isasaramarinta cala alkhalqi khalqiga korkooda layska saromariyo bixaqin ow bikayri xaqin xaq ahaan iyo xaqdarraba xaq ahaan iyo xaqdarra labadaba lama ogola dadka khalqiga ilahay in layska saromariyo afarta xabo ilaahay ku baray inaad dadka iskala saromariso oo dadka aad ku yasta ma ahan ilaahay hadduu doono habeen madow kaa qaada karaa jaahil sirfi lagaa dhigi karaa min الnaasoo saas ay ku dhacday ana waxaan garanaa qof yacnii qur'aanka yani aad ugu dadaali jiro aad u yaqaanay qur'aanka oo bayna cashiyati galab intoo iska seexday markau soo kacayna hadalkiina waayey qur-aankiina u ka dhumay oo kadib haddana bilaabay inuu faatixadii iyo dib u barto marn qudrada ilaahay yani waa cajaa'ib badanta marka ruuxu inuuna waxa uu yaqaano iyo maalka uu haysto iyo ilmaha ilaahay siiyey iyo waxyaabahaas inuu istidaala cala annaas uga samaynin ammaano waa ilaahay baa ku siiyey hadduu doono caariyo waa ilaahay baa ku siiyey hadduu doono waa kaa qaadan kara waya'muruuna waxay farayaan bimacaali lakhlaaqi akhlaaqda teeda sare in allaha tacaalaa ilaahay subxaana wa tacaala yuxibu macaaliya alumuur umuuraha kuwooda sarsare u jecel yahay wayakrahu safsaafaha kuwa liitana ilaahay waa necab yahay ma jeclo wayamuruuna bimacaali اlahlaaqi waxuu farayaa marka waxay farayaan umuuraha akhlaaqda sarsare wayanhowna waxay reebayaan can safaasifiha teeda hoose liidato wa kullu maa shay dhammaantiis yaquuluunahu ay dhahayaan wayafcaluunahu ay samaynayaan min haadaa kan iyo wagayrihi kayrkiis ah fa inamaa wax kalamaana hum iyagu fiihi kaa dhexdiisa mutabicuuna weeyaan kuwa raacayo lilkitaabi wasunnati kitaabka ay sunnaday ku raacayaan wariiqatuhum dariiqadooda hiya diinulislaami diinta islaamka weeyaan alladii taas oo bacaa allaahu bihi muxamedan alla uu nebi moxamed la soo diray sala allahu calayh ali wasalam laakiin lamaa akhbara nebiyu nebigu markuu sheegay anna ummatahu ummaddiisa sataftariqu inay kalaay kala tegiyen kala tegi doonto calaa alaain waabciina calaa alaain wa sabciina firqatan toddobaatan iyo saddex firqo kulluhaa dhammaanteed fi naari ay yihiin ilaa waaxidatan mid maahane wahiya aljamaacatu weeyaan taase sidaa nebiga ka warramay wa fi lxadiidi xadiidkiina nebiga calayh الsalatu wasalaam dhexdiisa canhu xaggiisa annahu qaala inuu yidhi nebiga sal ly slam hum man kaana calىa mili maa ana calayh اlyowm waasxaabii hum firqada badbaadayso waxaa weeyaan man duul waaya kaana ahaaday calىa mili maa ana calayhi اlyowma waxaan aniga maanta ku taaganahay korkiisa oo kale oo asxaabihiina ay ku taagan yihiin aniga asxaabteeda waxaan ku taaganah oo kale kuwa ku taagan markay sidaa yacni marka nebigu uu sidaa yidhi warka waa socdaay laakiin lamaa akhbara jawaabtiyaa dhiman markuu nebigu ka warramay sidaa iyo sidaa inay ummadda kala tegayso saara almutamasikuuna waxay noqdeen kuwa ku dheggan bilslaami اlmaxdi islaamkii baraxala ah alkhaalisi ee saafiga ahaa can ishawbi dheh ka saafiga ahaa dheh waxay ahaadeen hum ahlu sunnati wاljamaaca ahlu sunnati waljamaaca ayay ahaadeen kuwa marka mutamasikiinta islaamka dhabta ee baraxala kuwa ku dheggan waxay noqdeen ahlu sunnati waljamaaca wa fiihim marka wa fiihim ahlu sunnadii buu ka mid yahay oo dhexdooda waxaa ah الصديquuna kuwa صidiiqiinta والشhuhadاء شhuhadada والصاalixuuna dadka suusuuban iyagay ku jiraan wa minhum waxaa ka mid ah ahlu sunnaha aclaamu الhudaa hanuunka aclaamtiisa dadka yanii hanuunka aad ugu muuqdo lagu yaqaano a'immada hanuunka وamasaabiixu الdujaa mugdiga faynuusyadiisaa ka mid a kuwa yacnii mugdiga lagu iftiinsado cilmigooda iyo marka fidnada ay jirto oo kale lagu iftiinsado ayaa ka mid a ululmanaaqibi manaaqibu saaxiiba alma'huurati la soo guuriyey waalfadaa'ili fadaaisha kuwa u saaxiibka almadkuurati la sheegay wa fiihim iyaga ayuu ka mid waxaa ku dhexdooda ahaaday alabdaalu abdaasha isdilaaxan waa isdilaax suufiyadu isticmaalaanoo aqdaab iyo abdaal iyo owtaad iyo aqdaab iyo waxyaabaha iyagaa isticmaala abdaal marka xadiid ku soo arooro saxiixana ma jiro say shaykhulislaam culammadu ay dhahaan laakiin isdilaaxaas macnihiisa waxaa laga wadaa alabdaal waa dadka wanwanaagsanee ilaahay yanii cilmiga naafica iyo camalka saalixa ilaahay ku manaystay ummadda ku yar ee ummadda ku dhex jiro ahlu sunno waay markay kuwaasi dhintaanna ilaahay kuwo kale unba ummaddan usoo bixiyaa marka way isbedelaan iyagana ee tiro gaara ma jirto sida bacdi innaas oo suufiyada ka mida ay yidhaahdaan intaas aqdaabtu waa intaas annujabaa waa soddon kan waa intaas laba waxaa weeyaan waa laba saasa waayo hal hal qowf ayaa ugu sarreeyo ad waxaad moodaa wax baarlamaan camal inay samaynayan tiradooda waa intaas oo li ilaah yaa tiri kara intaas waaye tiradooda waa intaas haddii mid ka baxo midaa meeshaas looga soo bedelaa kuwa ka koreeya waa afar kuwa kasii koreeya waa labo halaa ugu sarreeya ilaahay markuu arsaaq iyo roob iyo inuu keeno ou rabo qowfkau soo fiirinaa kaannahu yacnii roob ma keenaa oo kale amar inuu ka qaadanayo kale waxaasay dhigayaan marka rasaa'ilaa laga alifiyey kutub ninkii alif waa iga maqan yahay kolle shaekhulislaam baa kitaab weyn oo arrinkaa uu ku radinaayo ayuu qoray marka wa fiihim ulabdaalu abdaasha marka dad wan wanaagsan hadday yihiinoo lab yacnii iyagu markaa khayrka iska iska bedbedelo oo mid markau dhinto mid kale ilaahay ummadda u keenaya ummaddan khayr ka dhammaan maayo wa fiihim waxaa ka mid ah amat a'immatu diini diinka a'immadiisa aladiina kuwaas oo ajmaca almuslimuuna muslimiintu ay ku ijmaaceen calaa hidaayatihim hanuunkooda wa hum iyaguna ahlu sunnaha addaa'ifatu lmansuuratu daa'ifada mansuuradee loo gargaaray aladiina kuwaas oo qaala fiihim اnabiyu sal ll l slam nebiga uu ka yidhi laa tasaalu daa'ifatu min ummatii ummaddaydu koox ka mida ka zuuli mayso cala alxaqi inay ku taagan yihiin daahiriina ay muuqdaan laa yadurum ounan dhibaynin man khaalafahum midka iyaga khilaafo walaa man khadalahu midka iyaga garabkooda ka baxo xataa taquuma saacatu ilaa ay saacadda ka dhacdo daa'ifa almansuura la yidhaha firqa naajiya daa'ifa almansuura ahlu sunnati waljamaaca isku mid wa marka riwaayadka qaar daa'ifa almansuura yuqaatiluuna ayaa ku jirta fii sabiili illaahi yani xasri ma ah sida imaamu nawowi tilmaamaya daa'ifa almansuura ama firqa naajiya waxay noqon karaan adaa'ifa almansuura ama firqa naajiya waxay noqon karaan koo culumo dadka macruufka faro munkarka reebo dadka sadaqada badan dadka jihaadka badan qaybaha diin zuhaadda qaybaha diintao dhan waa laga helaya ma aan marka qayb gaara iyagu gaar ahlu sunno u ama ah ahlu sunnada iyagii baa nin walba ilaahay wax un ku manaystay nin ilaahay geesi buu ka dhigay oo dagaalamaayo oo yacnii dagaalka ku fiican mid mid sadaqo badan buu ka dhigay mid cilmi badan buu ka dhigay mid intaas baa isugu daray ilaahay subxana wa tacala fanas'alu llaha ilaahay baan waxaan su-aalanaynaa marka xataa taquuma saaca meesha ahna ilaa ay saacadda ka soo dhowaato waay oo ilaa saacaddu markay dhacaysa dad waxay ku dhacaysaa allah allah hataa aan dhehayno fanas'alu llaha ilaahay waxaan su-aalanaynaa an yajcalanaa minhum inuu ilaahay annaga naga mid dhigo kuwaa an yajcalanaa inuu naga yeelo minhum iyaga waan laa yuziiqa inuunan leexinin quluubanaa quluubteenna bacda id hadaanaa markuuna hanuuniyey ka gadaale wayahaba lanaa uu noo hibeeyo min ladunhu xaggiisa raxmata naxariis inahu huwa alwahaabu ilaahay subxaana wa tacaala isagu huwa isagu alwahaabu weyn mid hibayn badan oo yacnii dadka towfiiqda u hibeeyo oo yacnii risqiga u hibeeyo hidaayadii hanuunka u hibeeyo ayb wasala allahu calaa muxamadin wa aalihi wa saxbihi wax kale ma idinkugu dar intaan hay marka kitaabkan saan sheegnay wuxuu u alifay ninkii la dhihi jiray ninkii u yimid ee qaadi yani magaaladan waasit qaadiga ka ahaa qudaadeeda ee yidhi kitaab inaad ii alifto caqiidatu ahlisunna waafaqsan waa kii marka uu ka yeelay caqiidadanna uu majlis ku qoray hal majlis buu ku qoray caqiidadan de caqiidadan nuxurkeeda waa ujeedaan ma ahan kitaab mukhtasaro iska yaroo aan faa'iido badan aan lahayn ma aha bal waxaa weeyaan kitaabkan fahamkiisu wuxuu aad u furfuraa kutubtii salafka in la fahmo oo caqaa'idka ay uga warrameen ayaa ruuxa oo u furfurayaa marka sheekhu kitaabka marka ilaahay waxaan u weydiinaynaa isagana inuu yacnii inuu isagana ugu naxariisto dembi dhaaf ku siiyo jannada uu ilaahay ku geeyo innagana ilaahay fii daari karaamatihi inuu nagu kulmiyo dhammaan muslimiinta oo dhan annagana ilaahay inuu nagu anfaco wixii mashaayikhda kitaabkan aan ka faa'iidaysanana inuu ilaahay ugu naxariisto ayagana dembi dhaaf siiyo annagana uu nagu anfaco dadkii dhegaystana uu ku anfaco lana siiyo nashriyo la gaarsiiyo sal allah waslm calaa nabiyina mxamed wala ali saxbi